in ka badan soddon qoys oo kasoo barakacay gobolka shabeelle ee dalka itoobiya ayaa dibwadejin loogu sameeyey kaamka doongaduud ee ku yaala xaafadda kooshin ee beledweyn qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayaana haysan hooy ay ka galaan qoraxda maalintii iyo qabowga habeenkii raaxo barre guddoomiyaha kaamka doongaduud ee magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerula uga warantay daruufaha haysta qoysaskan waxay soo gaaray barakacayaal kasoo barakacay shabeelle barakacayaashaasay soo kiciyeen koley abaaraha meesha ka jiro waayo markasta markay dalag tabcadaan waxaa ka gooya biyaha dhibaato fara badanana soo gaartay dhaheen koley waxa meeshaan keena waa daruuf wax gargaara oo lala soo gaarana ma jirto ha ahaato maxaan kuu sheegaa hoygii la geli lahaa ha ahaato wixii cunto lagu cuni lahaa ha ahaato sidoo kaleeto maxaan kuu sheegaa doowo wax ay haystaan oo cadow madoomala marka hay-adaha koley gobolka jooga waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay nala arkaan ee deg deg ay u soo gaaraan insha allah tiradoodu waa soddon iyo shan qofood hadda dadka yimid soddon iyo shan cidood oo hooyo iyo aabbo iyo haween caruur u badan oo aad u daalan dadka yimaadaana kolley ay indhahooda ku arki doonaan qaar ka mida qoysaskan ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro waxaan ka soo barakacnay meesha layidhaahdo shabeelle haddii la kurunyi kaamkaan imaanay dad cusubaan nahay ilme iyo haddaa la kurunyi waxaa u badan hooyooyin iyagina haddaa la kurunyi wax raashin ahoo loo keena ma jirto biyo ma haystaan hoy ma haystaan dhibaataa ku haysato marka haddaa la kurunyi wax ayaduna soo gaarna ma jirto marka haddaa la kurunyi cabashadayna intaas waaye meeshaan ilaahay baa na keenay saaman allaa lagu socdaa rabbigaa na keenay qaajo baa la yidhaah aad noo rafaadisi ilaahayaa qaban karaa in nalaaga qabto naloo gargaaro gargaarkaasaan u namisanto meesha shaqaan aadayna shaqadii waxaan ku soo helayna ma leh iyagoo sidoodaa soo galbanaa dhaqowgaasaa tii wax soo hesho ay tan kale ay koobo ka siin hadday wax hesho hadday soo helinna waa soo wada galbanayin horta dhibkaasaa meesha nagu hayaa in naloo gargaaro oo maanta waxaan cunno iyo waxaan haddii ilaa xiranno iyo waxaan hoos galno naloo siiyo waa u baahanay dhibac roobad hadda hadday qawax soo jiro meel adgasho ma leh meeshasaan kasoo imaanan kasoo daruurta ayna keentay waxaan u baahannahay wax la cuno iyo waxaan ilmaha bacyaal ahoon hoosta ka gashanno waxaasaan u baahannahay qoysaskan barakacyaasha ayaa halkii ay deganaan jireen uga soo hayaamay daruufo kala duwan ay ugu horeysa fatahaadda webiga shabeelle taasoo jartay gebi ahaanba dalagii ay beerteen matooradii iyo hoygii ay deganaan jireen